أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون طال ليل الأنيق دمعكم في العيون
asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijka diiradda jimcaha oo toddobaadkiiba mar aad ka dhagaysataan warbaahinta islaamiga alfurqaan maanta barnaamijka waxaynu kusoo qaadan doonaa maxaa xiga bixitaanka ciidamada admis waxaana nagala qaybgelaya maxamuud ugaas iyo abu ibraahim oo labaduba ah aqoon-yahano soomaaliyeed oo qurbaha ku nool lana socda xaaladda waddanka kusoo dhowaada mar kale iyo barnaamijka diiradda jimcaha نحن روح الشهيد حزبنا لا يفيد يوم كان الكتاب في قلوب الشباب
waa hagaag markaana aan toos u gudagalno barnaamijka ciidamada admis ayaa wada qorshaha bixitaankooda waxay ka baxeen toddobaadkan deegaanka beriire ee gobolka shabeellada hoose magaalada jowhar ee xarunta gobolka shabeellada dhexe iyagoo degmooyin kale ka raran sida kuwa dhaca gobolka hiiraan iyo shabeellada dhexe haddaba maxaa xigi doona bixitaanka ciidamada admis muxuuse ku dambeyn karaa masiirka dowladda federaalka waa qodobka aan maanta ku falanqeynayno barnaamijka diiradda jimcaha haddii aan ku horeyno maxamuud ugaas maxamuud ugaas waxaad ka warantaa marka hore qiimeyntaada sida uu ku socdo bixitaanka ciidamada shisheeye ma waxay u muuqdaan ciidamo cararaya mase ciidamo shaqo gutay oo markay howshoodii dhammaysteen si nabad ah ku baxaya maadaama su-aashaasi ay tahay mid dhumuc weyn waxaynu ku siinaynaa fursad aad kusoo koobto oo ah ilaa siddeed daqiiqo asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu Een, ugu horeyn waan idin salaamayaa abu ibraahim iyo haashim iyo sidoo kale dhegeystayaasha barnaamijka iyo dadka muslimiinta ah ee idaacadda iyo barnaamijkaba ku taxan ama la socda Een, intaa kadib een, waxaan isleeyahay saddex arrimood ama saddex qodob ayaan miisaan uga dhigi karnaa inta hadda ii muuqata qodobka koowaad wuxuu yahay inaan eegno ciidamadaas een, shisheeye ee markii ugu dambeysay magaca atmis loo bixiyey een, dib u gurashadooda iyo daadguraynta meelo ka mid a meelihii ay waddanka uga sugnaayeen badan inta badan saldhigyadii ay joogeen laga daadguraynayo yacni bixitaankaas iyo xaaladda ku gadaaman ama la xiriirta ama wadciga ku hareeraysan sawirka ka muuqda inaan fiirino oo aan wax ka tilmaamno Een, sida muuqata marka la eego bixitaanka dhabta ah iyo ciidamadu saldhigyada ay ilaa hadda ka guurayaan ama ka guureen marka la eego oo wax lagu qiimeeyo hadallada ay jeedinayaan wadamadii marka koowaad ay ciidamadani ka yimaadeen ee soo diray ee nasaarada ahaa marka labaad hay-adihii shisheeye ee reer galbeed ee u n-ta iyo security councilka waxa lagu magacaabo ee soo diray ama fangaraynayey ama ka dambeeyey ama mandate-ka siiyey hadallada iyo waraaqadaha iyo maxaanku yidhahdaa communiqueyada ay soo saarayaan marka la eego war-saxaafadyada kasoo baxaya wadamadii sida gaarka ah howlgalkan gacanta ugu hayay oo ayagu ku shaqaysanayay sida maraykanka iyo ingiriiska siiba maraykanka marka la eego hadallada ay jeedinayaan ama ay saxaafadda soo marinayaan ama ay waraysada ku bixi- waraysiyada ku bixinayaan een, madaxda iyo xubnaha kooxda dabaqoodhiga soomaaliyeed ee xamar ee dowladnimada beenta ah ka sheegata ama wasiiro ha noqdeen ama guddiga ammaanka ama golaha ammaanka waxa la yidhaahdo een, ama la taliyayaal ha sheegteen ama madaxweynahoodaba ha ahaadeen hadaladooda marka wax lagu qiimeeyo waraaqaha sida hoose ay hay-adahaas iyo wadamada shisheeye ugu dirayaan marka wax lagu qiimeeyo halka wax ee ugu muhiimsan ee kuu soo baxaya waxa weeye jahwareer baahsan oo ay iskala gaari la'yihiin oo hadalka iyo go'aanka iyo yoolka aysan ilaa hadda isla helinin ama ay isla heli la'yihiin ay kala hadlayaan ay kala maxaanku yidhahdaa yool iyo objective yihiin ay kala ficil iyo waaqic yihiin isku qorsho aysan ahayn oo ay kala aamin baxeen jahwareer noocaasa oo wejiyo badan ayaa marka koowaad kuu soo baxaya tusaale ahaan een, dadka u hadla kooxdan ee dabaqoodhiga soomaalida ugu mar kasta iyo munaasabad kasta waxay caado ka dhigteen oo runtii dhaqan hadda u noqotay ayna ku qasban yihiin xaqiiqatan marka waaqicooda la fiirsho inay kala hadlaan Een, maalin waxay ku andacoonayaan oo shee- ay sheegayaan waraaqaha ay qorahayaan iyo shirarka ay gelayaan iyo go'aamadoodu inay yihiin in ciidamadan sida ugu dhaqsiyaha badan wadanka laga saaro laga kaaftoomay ciidamada soomaalida dabaqoodhiga ah waa isku filnaadeen awood ciidan iyo mid saanad ay leeyihiin maamulkoodii iyo kala dambayntoodii ay soo noqotay ayagu ay maaragtay yoolkooda iyo meesha ay u socdaan iyo qorshayaashooda ay dejisanayaan ay isku filan yihiin maalin waxay sheegayaan arintaa boqolkiiba boqol kasoo horjeeda oo wax isku filnaan oo la gaaray wax tabar ciidan oo la leeyahay wax tababara maxaan ku irahdaa macno lahoo la siiyey wax dhaqaale ku filan ah wax saad ciidana oo ay haystaan ama soo gaaray aysa jirinin sidaa darteedna baahida ay u qabeen ciidamada amisom iyo atmis iyo gaalada caalamka ay weli u qabaan ka bixitaanka ciidamadaasna fashil aan la qiyaasi karin ay kala kulmayaan marar kale waxay sheegayaan in ciidamo aan badnayn oo maxaan ku idhaahdaa sida madaxtooyada iyo meelo muhiim oo lamida u ilaaliya keliya lasoo reebi doono inta kalena laga kaaftoomay oo ay sidaa ku baxayaan waxay waraaqa u qorayaan ay ku caddahay waddamadan in ay maaragtay ku baryootamayaan in la joojiyo ciidamadan maaragtay lagu ballansanaa afarta kun in bishan juun dhammaadkeeda laga bixiyo waddanka sidoo kale waxay ku baryootamayaan in deadlinekii ahaa wakhtigii kama dambaysta ahay oo ahaa soddon iyo kowda disembar sanadkan in ciidamadana waddanka ka dhammaanadaan in asagana la joojiyo oo bilo kale loogu daro bal in mandate kale iyo magac kale iyo ciidamo kale iyo maxaan ku irahdaa qorshe cusub loo dejiyo oo maxaan ku irahdaa sidii amisom ciidamadii amisom atmis magaca looga bedelay kuwaana magac kale loogu bedelo hawshuna ay sideedii sii ahaato oo meesheedii ay kasii socoto qolyihii nimankan fangarayn jira oo lacagta ku bixinaya oo dowladihii shisheeye ah ee aadihii waxay sheegayaan in ay maaragtay barnaamijkan ku fashilmeen ayna qoyska taagan yihiin dhaqaale ay ku bixiyaanna aysan u haysan ayagoo sabab ka dhigaya dagaalada ukraine iyo meelaha la midka ah iyo taageerada yuhuudda ay maaragta u fidanayaanoo dhanka dhaqaale iyo dhanka ciidanba isugu jirta iyo maxaan ku idhahdaa su-aalaha tooska ah ee uga soo laabtay doorashooyinka u dambeeyey ee waddamadaas ka dhacay iyo sida mujtamacaadkooda ay uga soo horjeesteen in kumanaan wiilashooda ah iyo balaayiin dollaroo ayagu ay u baahnaayeen quutul daruuri ay ugu baahnaayeen in waddamo dagaaladooda waxba aan laga keenin ay ku khasaariyeen qodobka labaad oo la fiirin kara sida su-aasha looga jawaabo wuxuu yahay waxaa la isweydiin karaa ciidamadan siddeed iyo toban sano kadib laba kun iyo toddobo bishii maaj laga soo bilaabo labaatan iyo saddexdeedii sidaan qiyaasayo haddaana khaldanayn ilaa maanta labada kun iyo afar iyo labaatanka bisha juun maxaa u qabsoomay yacni su-aashaas waa su-aal waaqic ah cidda ugu fiican oo ka jawaabaysaana ay xaqiiqada jirta iyo duruufaha la wada arka iyo meelaha la kala jooga iyo dagaalka socda natiijadiisa oo dadka indhahooda hortooda ka muuqato een maaragtay ay tahay oo ay ka jawaabayso yacni kumanaan askari baa uga le'atay balaayiin dollar baa maaragtay lagu qarash gareeyey inta saad ciidan oo maaragtay xaddigiisu ilaa hadda aan xadadnayn laakiin balaayiin dollar ah maaragtay lagu saanaday oo lagu taageeray oo lagu caawiyey waxa keliya oo ay qabteen waa saldhig inay degme hebel ka samaystaan siddeed iyo toban sano saldhigga ay ku maaragtay xaraysnaadaan cuntada ay cunayaan diyaarado u keento aysan ka bixi karinin sanadkiiba laba jeer saddex jeer lagu weeraro boqolaal boqol konton siddeetan toddobaatan askari looga dilo hubkii iyo saanadii loo keenayo diyaaradda u keentayna looga qaato waxa keliya oo runtii xaqiiqatan hadafkoodii dhabta ahaa midkay sheeganayeen markii laga soo kaco uga qabsoomay waxa weeye dad shacaba oo marasa oo muslimiina oo abriye ah oo beerahoodii iyo ganacsiyadoodii iyo guryahoodii iyo masaajidoodii ku tukanaya ama joogo ku sugan inay laayeen oo dhalada madfac uga keeneen ayagoon maaragtay wax dagaala iyo wax furin oo ay joogaan oo qayb ka yihiin aysan jirinin halka wax ee u qabsoomay ee xaqiiqatan dhab ahaan hadafkoodii ka mid ahaa waataa waa dad muslimiina oo diintooda iyo maxaan ku yidhahdaa mabaadi'dooda iyo qaab nololeedkooda ay ku necbaayeen ay kula dagaalsanaayeen oo saliibkooda maaragtay ay kula dagaalka kula jireen inay maaragtay dhibaateeyeen halka waxay maanta sheegan karaan ama maaragtay ay geysteen meeshaas oo uga qabsoomay waa waa waa arrintaa keliya yacni wax ahdaaftii ay sheeganayeen in dowlad iyo haykel iyo structurekii dowladnimo iyo ciidamadeedii kala duwanaa iyo wasaaradaheedii kala duwanaa iyo xarumihii degmooyinka la dhiso dhammaan gobolladii iyo caasimadihii waddanka iyo dhulkii khayraadka in la hoos keeno kooxdan dimuqraadiyaddii iyo fasaadkii iyo allaadiiniyadii iyo maxaan ku idhahdaa ka fogeyntii dadka la rabay in laga fogeeyo diintooda iyo maxaan ku idhahdaa taariikhdooda iyo dadnimadoodaba in laga fogeeyo maaragtay dhammaan waxaasoo dhani waa hawlo iyo yoolal iyo arrimo mid walba si midkii ka horreeyey ka daran maxaan ku idhahdaa loogu fashilmay yacni kooxdii ka soo horjeeday iyo dadkii mintidiinta ahaa ee xabadda ridayey markay waddankan soo galeen weli sidii bay xabaddii u ridayeen isla geedkii iyo meeshii iyo isgoyskii iyo waddadii xabaddu ay uga soo dhacaysay march bay maanta uga soo dhacaysaa muqdishaa lagu dhex qarxinayaa madaxa lagu jebinayaa maxaan ku idhaahdaa istishaadiye iyo qarax iyo maxaan ku idhahdaa xoogkugal lagu gelayaa weli waa sideedii siddeed toban sano kadib wax u qabsoomay xaqiiqatan ma jirto hubkoodii iyo naftoodii iyo dhaqaalahoodii unbay ku khasaarayaan qodobka saddexaad oo arrinta lagu qiimeyn karo oo jawaabta su-aashaas qaybta ka noqon kara wuxuu yahay in la fiiriyo oo wax la iska weydiiyo aragtida ay mustaqbalka ka haystaan iyo oo daraskooda iyo saadaashoodu maanta meesha ay taagan tahay hadalladooda iyo qoraaladooda iyo war-saxaafadooda markaad fiirisid xisbigan isbahaysiga ah ee dowladaha badan iyo saliibiyiinta iyo dabadhilifkooda ka kooban yacni maanta uma muuqato disembar soddon iyo kowdeeda waxa ay ku sugnaan doonaan yacni sawirka ma haystaan xaqiiqatan si dhab ah oo la qiyaasi karo oo qiyaas fiican ah boqolkiiba lixdan toddobaatan konton xataa ah kama haystaan yacni in ay sidii ashraf khani iyo askartiisa diyaaradaha ka soo daadan doonaan iyo in maxaan ku idhaahdaa sidii een, muuse igarre iyo raggoodii iyo maxaan ku idhahdaa ajar ay 1921 ay maxaan ku idhahdaa dad marasa iyo xoolahoodii iyo deegaamadoodii inta burburiyaan ay ku dhuldhaantayn doonaan uma kala socna ma kala sheegi karaan bal waxayba u badinayaan inay diyaaradihii ashraf khani ka soo daadan doonaan oo maxaan ku idhahdaa askarta maraykanka oo afka haraati uga dhufanaysa wasiiradooda iyo madaxdooda la arki doono sida ay sheeganayaan saasay maxaan ku idhahdaa ayay u badinayaan sidaa darteed warwal joogto ah iyo hubanti la'aan iyo isku hanlayn la'aan ayay maaragtay ka qabaan mustaqbalka iyo waxa ay xaqiijin karaan sideed iyo toban sano kadib mashruucii 2007 soo bilowday yacni haddii labaatan kun oo cusub ciidamadan lagu soo daro magacii hore oo amisomna lagu noqdo etoobiyana konton kun oo cusub ay soo geliso kenyana labaatan ay keento maraykanna balidooglo kumanaan soo dejiyo yacni xaqiiqatan uma muuqato haddaad fiirisid guud ahaan waxa ay qorayaan ama ay sheeganayaan uma muuqato qaab xarakatu shabaab iyo soomaalida mintidiinta ah iyo halganka casrigan ee dhulka soomaalida ka socda looga guulaysan karo uma muuqato waxa ugu badana yoolka ay ka dhiganayaan oo ay tiigsanayaan waa wiiqid in al-shabaab la wiiqo soomada garan yacni meesha ay marayaan iyo sawirka ay haystaan iyo xataa hididiilaha iyo rajada ay qabaan ayay arrintaasi tu- een, maaragtay tusaale ka tahay saddexda qolob marka la isku soo qabto oo lasoo xooriyo yacni qiimaynta ama qiimaynteeda shakhsiyan ku aadan barnaamijkaas waxa weeye barnaamij runtii siddeed iyo toban sano kadib fashilka iyo maxaanku idhaahdaa jabka een ilaahay uu keenay oo sababay maxaanku idhaahdaa gaaray ay ka muuqato oo tusaale cad ay u tahay in lagu guuldaraystay dagaalkii muddada lasoo waday in maxaanku idhahdaa hadaaftii loo dhigtay hal mid oo laga xaqiijiyey aysan jirinin kuwii ay shaacsadeen ayagu kuwa xaqiiqiga ah waa meeshooda in maaragtay maanta wax ay kusii taamayaan oo ilaa hadda sii naawilayaan oo rajo ay ka qabaan oo guuluhu aysan jirinin kala yaacii labaatan sano kadib afghanistan ay kala kulmeenna maanta ay waajahayaan soomaalidu dhankeeda ay u yaacayso maraykanku dhankiisa uu yaacayo oo qalabkii ka yaalay iyo dadkii ka joogay iyo dhaqaalihii uga jiray uu yaraynayo dowladihii dariska maxaanku idhaahdaa ay hadda mid walba sida etoobiya iyo kenya laga xusi karo kubanaan ciidamo ah oo daba dhilif ah oo soomaaliya ay qoranayso ama ay rabto inay qorato sida la sheegayo oo ay rabto xuduudaha inay ku daadiso oo maxaanku idhaahdaa sida aragtidooda ama marka aragtidooda wadankan ay la wareegaan maxaan ku idhaahdaa xarakatu shabaab iyo dalki- dadkiisu in ay maaragtay ay u helaan bafasone iyo meel maxaan ku idhaahdaa ilaa xad muddo kooban ay isaga caabin karaan maxaan ku idhahdaa awooddaas iyo dowladnimadaas iyo een, culayska halkaa ay filayaan inuu uga yimaado marka yacni waa arrin fashilkeeda iyo wejigabixeeda iyo habacsanaanteeda iyo maxaan ku idhahdaa jahwareerka nimankaasu ay maanta waajahayaan een, lahoo ay ka muuqato tusaale u ah
waan kuu soo laabanayaa maxamuud ugaas markaana aan soo dhoweeyey abu ibraahim abu ibraahim maxaa soo dedejiyey bixitaanka ciidamada shisheeye dowladda federaalka waxay ku tashanaysay in maandhaydkooda la kordhiyo mar waliba oo waqtigooda dhaco maxay tahay sababtu بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أما بعد أخي فاضل سؤاشا دي ويديسي أن سؤاشا أنت أنا أركتدي ذاك جواب aan milicsanno wixii hadda ka hor dhacay ciidamadan ciidamo ka horreeyey baa ka baxay soomaaliya dowladdii dhexe soomaaliya markay burburtay waxaa ku soo duulay soomaaliya maraykan oo hogaaminaya caalamka oo dhan afartan dowladood wax ku dhow buu hogaaminayay looma yeedhan isagaa iska lahaa balaamkii dowladdii lagu burburiyey iyo midku ku yimid labadaba wuxuu islaam midhahuu beertay inuu goostuu rabay oon shaki kaga jirin inay marka xaaladdu u wanaagsanaatay wuxuu la kulmay waxuusan ku fakerin ku dheeraan mahayo waa la dilay waa laga qanimaystay waa la dhaawacay caalamkaa shaashadaha waxay ka daawadeen maraykan caddaana oo xamar dhexdeeda jideedka lagu jiidayo hilibkiisi la cunayo diyaaradihiisii herocobterka oo ku dhaaran jiray oo ay la socdeen ciidankii rangerska uu dhihi jiro ciidamadiisa ugu dambeeyey waa markii ugu dambaysa uu keenayo isba- islaa isbadbaadi kuwa keenay baa xitaa diyaaradiina la soo riday askartiina sidii hilibka ariga loo cunay hilibkoodii wuxuu ka baxay soomaaliya isagoo hoogay oo khasaaray laakiin kuwa hadda jooga wuu ka caqli roonaa wuu isdaba qabtay markuu ogaaday inuu cadaab lugaha la galay gadaal gadaal buu u baxay wixii gaaray wuxuu yidhi wax damboo soo socdaa ka daran laakiin wuxuu bedelay wejigii oo wuxuu keenay kuwan hadda jooga oo madowga ah ama carab waxaa tidhaahdaba oo uu is yidhi laba arrimoodba soomaaliya uga aargooso dhinkii ku gaaray midda koobaad si ay soomaalida u laayaan oo ayna u nasanin oo ay hantidooda u boobaan kuwaan u dir oo adigu ha geynin askar dambood leedahay midda labaad bal inay waxuun xasiliyaan oo waqti ku mar walbo yidhahdaan waa jabnay ambaxna wuxuu leeyahay maya yacni isdejiya xoogaa waxaan bedelayaa taqdiidka marka isagu meeshuu sano iyo laba sano ku jabay oo uu isgarto u cararay iyagu hadda waxay marayaan wax toban sano ku dhow maalin walbaa la dilaa hameen walbaa la dilaa saacad walbaa laga qarimaystaa markay bakhtiyaan bakhtigooda sanduuqyaa lagu qaadaa kuwo cusub baa la keenaa waxaan filayaa marka maraykanka laftiisa bay hadda ka dhammaatay waxaa hadda soo dadejinayaa marka inay baxaan iyagu ma baxeen laakiin waa raggii waagi hore maraykan bixiyaa haddana sabab waa inay baxaan waxay un isdheeriin isagiiyo maraykankii hore kuwaanu waa ka caqli xun yihiin kii hore oo way sii joogaan maalin walba waa la laynayaa maalin walba waa la laynayaa maraykankii baa marka lacagtii ka goostay hata dhaqaalaan jirin caalamkii oo dhan baa wuxuu yar waxaan ma wadi karno afrikaanka dan lagama leh soomaalidana ku daro inay dhintaan iyo inay noolaadaan laakiin waxaa la islahaa waxba hagaagaya anugu marka waxaan arkayaa iyagu ma baxeen ee waa la bixiyey waxaa kuwii hore laayey waxaa kuwa kan laayay haddana weli dhufayska ugu jira waa ummadda soomaaliyeed oo isku duuban oo ay hogaaminayso xarakat lmujaahidin ashabaab xarakat lmujaahidiin waagii horena waxaa la dhihi jiray maxaakimta oo waa caalamku waa yaqaanaa maxaakimta soomaalida hogaaminaysaa maraykan iyo xulufadii sii saartay haatanna shabaab oo ummaddii soomaaliyeed hogaaminaya baa kuwan ay ka cararayaan waxaana filayaa inay naf badan la tegi doonin hubkana lagala hari doono mayd badanna ay maanta uga tegi doonaan biidni illahi kariim meesha marka nimanku ma baxeene waa la bixinayaa amaa dowladatan soomaaliya oo odhanaysa hanaga bixina loogumaba talagelinba dowladda soomaaliya inay ka maarmaan kuwaan wayna ogyihiin hadday baxaan saacado gudahood inayan sii joogin waxaa inagu filan cabdishakuur ninka la yidhaahdo oo ka mid ah qoladaa siyaasiyiinta ah isagaa sheegay waxaana jeclay cabdishakuur maanta inuu xamaamadiisa qaad waxaayo wuxuu yidhi tusaale ma soo qaadanaya way badnaayeen raggii ka hadlay oo nimankaa siyaasiyiinta sheeganaya hadday maanta shabaab naga adkaadaan xasan shiikhow ogow wax damboo haray male waanu ku kala tegaynaa meesha iyaguna waa qabsanayaan meesha de waxaa cad inay shabaab adkaadeen oo wadankii gaaladii ay baxayso yacni ramsiga ama calaamada u ah inay soomaalidu joogto marka akhyaanan ku dheeraanin nimanku ma baxayaane waa la bixinayaa dowlad ku-sheegtuna ma ahan marka hore mid loogu talagalay inay wax difaacdee ka harima wuxuu eedadii haddii loo yeeray oo koombe anna waa la ii yeeray wallahu aclam markaana waxaan siinayaa maxamuud ugaas maxamuud ugaas arrinta bixitaanka admis waxaa ka hadlay amiirka xarakada mujaahidiinta al-shabaab abu cubaydah iyo madaxweynaha dowladda federaalka xasan sheekh oo warqad u diray admis maxaa kaaga muuqday labada hadal dhanka kalsoonida marka laga eego
haashimow waxaan xasuustaa inta badan waxaan ku idhaahdaa mar kasta oo xasan sheekh maxamuud iyo abu cubayda iyo maxaan ku idhaahdaa laba qof oo kala taabacsan la isu soo barbardhigo waxaa mar kasta igu soo dhacda kelmad ku jirtay gabay uu nageeyo cali khaliif lahaa oo ahayd ama oranaysay laba aan gudboonaan karayn gole markay joogto gadgadoonka waayo muxuu goob isugu keena ama geed isugu keena midkay ahaydba yacni xasan sheikh iyo mawaaqiftiisa iyo shaqadiisa iyo hadalkiisa iyo shakhsiyaddiisu boqolkiiba boqol marka miisaan cadli ah oo saxan oo fadhiyo oo caafimaad qaba la saaro waxaa qalad iyo jariimo ah aragtidayda in lasoo barbardhigo mawaaqifta iyo shakhsiyadda iyo maxaan ku yidhahdaa shaqada iyo hadalka shakhsi sida abu cubayda oo kale ah ama dadka ku fikirka ah ama maxaan ku idhahdaa ku shaqada ah ama ku hadafka iyo yoolka iyo maxaan ku idhahdaa dagaalka iyo aragtida ah xasan sheekh maxamuud iyo abu cubayda horta isku waaqic ma aha marka koowaad xasan sheekh maxamuud waaqiciisu waa waaqic addoonnimo ah waa addoon waa cabiid waa isleif yacni tunka iyo maskaxda iyo muruqa iyo qalbiga isku si ugu adeega shisheeye iyo reer galbeed iyo nasaaro iyo etoobiyaan iyo inagumeed kasta oo ay ahayd in laga faano oo la iskala weynaado oo aan maaragtay la salaamin oo laba tilaabo iyo saddex tilaabo laga foga laga fogaado marka wakhtigu xataa qasbo inaad dariiq isaga hor timaadaan Een, ma aha nin aragti rasmi ah oo uu leeyahay ku socda wuxuu sheegtaa ama xaqiiqatan uu yahay nin soomaali ah inuu yahay asal ahaan iyo jinsi ahaan waa soomaali wuxuu sheegtaa qabiil soomaaliyeed inuu ka dhashay wuxuu sheegtaa nin muslima inuu yahay haddana intaasba wax ka soo horjeeda oo liddi ku ah oo duulaan iyo dagaal iyo cadowtinimo iyo cadaawad toosa kula jira oo u haya ayuu maaragtay shaqaale iyo askari iyo maxaan ku idhahdaa addoon iyo cabuud dhaga firfircoon maaragtay een, ama dhaga wadan uu u yahay waxa maanta uu ka shaqaynayo iyo shaqada uu hayo iyo madaxweynenimadiisu iyo kursiga uu ku fadhiyaa waa kursigii iyo madaxtinimadii iyo xilkii iyo istaraakjarkii uu madaxtooyada soomaaliyeed ama madaxtooyada soomaaliya ama villa soomaaliya uu qoriga caaradiisa ku keenay generaal gabra isagoo mele zanaawi ka soo qaaday isagoo buush ka soo qaaday buush oo shaydaan iyo maxaan ku idhahdaa akaabira mujrimiiha wakiil ka ah ama asagu markaasba ugu madaxweynaa yacni aragti soomaaliyeed iyo dowladnimo soomaaliyeed iyo manhaj soomaaliyeed iyo diin iyo xataa qabyaaladii iyo qabaliyadii soomaalida lagu yaqaanay ee jaahiliyadda ahayd midna kuma socdo kulligood bannaanku ka yahay kulligood wuu kasoo horjeedaa kulligood maxaan ku idhahdaa eh, dagaal buu kula jiraa marka qabyaaladii iyo casamiyadda oo asagu uu bulaaliyo oo lacag ku bixiyo oo uu isticmaalo adeegsado laga reebo ama laga soo tago Een, marka uu hadlayo haddaad fiirisid intii uu xilkan hayay horaan iyo haddaba waxa uu ku hadlay markaad fiirisid waa nin mabaadi aan ku hadlin oo hadalkiisu mabda go'an oo meel saaran oo aan isbedbedelin oo aan dhicin een, maaragtay nin aan ku hadlin weeye waa nin guurguura oo hadalkiisu iska hor imaanayo oo iska soo horjeeda waa nin bilmunaasaba u hadla bikelima khayra munaasaba ku hadla yacni meel kasta oo uu fadhiyo yacni nin isku daya kelmad munaasabadaas ku habboon inuu dhaho laakiin waxa uu ka dhiifa iyo natiijadiisu ay tahay isbaraambar iyo iska hor imaad iyo hadal maaragtay iska soo wada horjeeda iyo inuu maaragtay beeneeyo een, wixii uu shalay rumaynayay ama uu rumeeyo wuxuu shalay beeninayay inuu caayo cid uu shalay ammaanayay ama ammaano cid uu shalay caayayay mawaaqiftii shalay inuu ka guuro oo maxaan ku idhahdaa wixii shalay uu xalka ku tilmaamayay uu maanta ka dayriyo wax kalena uu xal iyo wax la mida ku sheego yacni shakhsiyad fadhida oo caafimaad qabta oo maxaan ku idhahdaa khalad iyo sax midkay doonta ha noqotee meel loogu soo hagaaga leh een, maxaan ku idhahdaa ma aha waa shakhsiyad marka aad usii fiirsato xaqiiqatan aad dareemayso dhimirka inuu ka xanuunsan yahay oo hadalkiisa iyo mawaaqiftiisa iyo socodkiisu ayna fadhinin een, maxaan ku idhahdaa oo aysan kontaroolnayn waa shakhsiyad nin weyn oo toddobaatan jir ah laakiin u dhaqanta caalamka hortiisa sida ilmo saddex jir ah oo qaadata oo aqbasha bahdilaad uusan qaadan karin een, maxaan ku idhaahdaa shaksi yacni aragtida ugu yar ka haysta waxa uu ninkaasi sheeganayo ama uu leeyahay waan u taagana oo madaxweynenimo iyo dowladnimo soomaaliyeed iyo een, magacyo iyo manaasib ee, la mida ah dhanka kale haddii aad daawato ama aad dhegaysato ama aad maaragtay meel isugu keento wax alla wixii hadal uu jeediyey intii uu ahaa amiirka xarakada sheekh abu cubayda ma jirto cid soo helaysa laba kelmadood iyo laba hadal oo iska horjeeda oo mabda iyo mowqif iyo waaqica sidii tu- ee, labada kun iyo shan iyo tobankii uu uga warramayey waaqica xarakada iyo midka dadka ka soo horjeeda iyo waaqica soomaalida ayuu maanta uga warramaya mabaadi'dii uu haystay oo uu ku doodaya oo uu ku dagaalamayey buu ku dheggan yahay weli haddii ay noqoto guul uu sheegto guul dhab ah oo aan cidna dafari karin bay muddada ahayd guusha uu sheeganayo oo tusaale ahaan ceel dheer taariikh hebla maalinkaas dagaal baa ka dhacay afartan konton toddobaatan askari baana lagu dilay sawiradoodii iyo muuqaalkoodii iyo magacyadoodii iyo id kaaradoodii baa la hayaa oo diiwaan gashan waa wax caalamku markhaati ka yahay maanta yacni sheeka bareley iyo laba bilood baan xasan sheekh ku soo afjarayaa iyo maraykanka soddon beri baan u qabanayaa maraykanka weligan kamaana maqal soo maxaad garatay ma marka yacni afkaar fadhida iyo mabaadi iyo yool iyo maxaan ku idhaahdaa ka hadalka taariikh soo jireena oo kun sano iyo ka badan soo taxan iyo maxaan ku idhahdaa xaqaa'iq sunnada kowniga ah oo ay qasbayso oo aan la isdiidsiin karin ka hadalkoodu lama barbar dhigi karo mana barbar yaallaan wixii aan ka soo hadalnay ee maaragtay aan soo tilmaanay ee xashan sheekh maxamuud iyo dadka la midka ah oo ku xisbiga ahu ay maaragtay caanka iyo een- een tusaalaha u yihiin oo ay a- lagu yaqaano sidaa darteed ka hadalka sheekha ee arrintani waa ka hadal waaqica waa ka hadal mabda' ku salaysan waa ka hadal ku tusaya oo ay ku caddahay sawirka iyo maxaan ku idhaahdaa een, rajada laga haysto oo laga qabo een, maxaan ku idhahdaa iyo aragtida ku wajahan mustaqbalku iyo meesha loo socdo waa hadal iyo maxaan ku idhaahdaa waaqic iyo cabiraadda xaqiiqooyin yacni muddadaas soo taxnaa qayb ka mida dib loogu laabanayo la isxasuusinayo qayb ka mida maanta la taagan yahay isku darka labadaasna qayb saddexaad looga tusaale qaadanayo oo ay boqolkiiba boqol inta biniaadanku qiyaasi karo ay u badan tahay inay sidaa noqoto sidaa darteed laba wax oo isgarab taalla oo xaqiiqatan mudan in la isgarab dhigo ma ahan xasan sheekh maxamuud beenhaawiskiisii iyo khiyaaligiisii uu kooxda madaxweynaha uu ahaa buu ugu yahay kuna nool yahay kuna noolaan doonaa xataa yaxkum allahu beynana sheekha iyo xarakada iyo maamulada islaamiga ah iyo shacabka soomaaliyeed ee aragtida lah meeshay doonaan ha joogaan arrintaasay ku raacsan yihiin oo ku waafaqsan yihiin oo ku aragti ay kula yihiin waa mahadsan tahay maxamuud ugaas markaana waxaan siinayaa abu ibraahim abu ibraahim dowladda federaalka waxay jirtaa muddo labaatan sano ah marka laga soo bilaabo laba kun iyo shantii shirkii doofaarey ee kenya maxaa u sababa in labaatan sano kadib aysan weli ka maarmin inay ciidamo shisheeye waardiyeeyaan aragtidayda anugu waxaan qabaa marka horeba looma dhisin dowladda soomaaliya kuwii hore oo tegay iyo kuwaan hadda iyo waxa la damacsan yahayba waxaan filayaa insha allah intan ugu dambayn doonto looguma talagelin inay ka maarmaan ciidamada shisheeye waxaana markhaati inoogu filan raggii manhajka ay ku dhaqmayaan wax ka sameeyey oo doofaarrey joogay ama soodare waxaa ka mid ahaa gaalkii xunkaa la dhihi jiray gabre gabre meel maxfaluu ka sheegay haddaanbaad youtube-ka ku jirin inuu yidhi soomaaliya waxaanu u samaynay laba balaayo oo aan weligood boqol sano aynan ka soo kabanayn laba godob waaweyn baan u qodnay oo maxay yihiin midda koobaad waa four point five waa qabyaalad midda labaadna waa dowlad goboleedyo iqliim nin walba calan baa loo taagay haddaad hadda fiirisid warka gabre waa nin wuxuu sameeyey ku faanaya oo sheegay waana wixii waxa socdaa ummadda soomaaliyeed maanta tuulo walba dagaal baa ka socda boqolaal baa dhimanaysa waxaa laysku dilayaana waa hubka gaaladu bixisay gaaladu way ogyihiin waa baleemka gabra sheegay waa four point five gaalkacyaa laba madaxweyne leh beledweynaa laba madaxweyne leh dhuusamareeradda waa la socdaa waxaa ka taagan boqol baanba saacaddiibaa dhimanaysa meel walba oo soomaali degan tahay dadkii shacabka ahaa way isdilayaan waana arrintii loo sameeyey gaaladu marka waxay og yihiin ciidamadan joogaa danaha gaaladay ilaaliyaan ee ma ilaaliyaan danaha dowladda dowladda markaa dowlad yani sheeganaysa soomaaliya dowladnimada sheeganaysa sidaa darteed waxaa ka mid a waxyaabaha dowladdu aynan uga maarmayn ciidamadeeda xafiiska oo yacni gaaladu meelahay uga tahay xalane iyo villa soomaaliya iyo aeroboorka iyo dekeda iyo meelahaasa ciidamadu u joogaan iyo wax lamidka mana ka maarmaan oo iyagaba rabo inay irsaan maxaa yeelay dadka shacabkaa way ugu talagaleen in iyagu islaayaan arrinta gabra sheegay sadaqa wahuwa kaduub run buu sheegay isagoo beenhaale gaal xun ah waxaana weyli arrinta biidmillaahi kariim ilaahay iidankii waxaa fashilinaya ummadda soomaaliyeed oo isku duuban oo hadda ay gaartay arrintu inay gaalo xamaamadeeda guranayso godoodkoodii loogu daadanayo waxay wateen laga qanimaysanayo isagu run buu sheegay laakiin waxa weeyaan waxaa beeninaya niman dhallinyaro ah oo ilaahay kaashanaya oo biidnillaahi kariim warkaas beeninaya laakiin dowladku sheegtaanu marnaba kama maarmayso loogumana talagelin inay ka maaranto anugu sidaasaan arkaya wallaahu aclam waa mahadsantahay abu ibraahim dhegaystayaal weli waxaad nagala socotaan idaacadda islaamiga alfurqaan waxaynu ku dhex jirnaa barnaamijka diiradda jimcaha oonu maanta ku falanqaynayno maxaa xiga ciidamada shisheeye haddii ay waddanka isaga baxaan waxaan ku laabanayaa maxamuud ugaas maxamuud ugaas dowladda federaalka saraakiisheeda qaar iyo taliyaashii xilalka ka soo qabtay waxay muujinayaan cabsi waxay leeyihiin waxaan qarka u saarannahay wixii ka dhacay afghanistaan inay ka dhacaan halkan arrintaas muku muuqataa horta askartan iyo saraakiishan iyo dadka arrimahan ka hadlayaa laba sifay leeyihiin marka koowaad oo muhiim oo in la iftiimiyo u baahan tan koowaad waa niman caan ku ah marka ay xil waayaan oo meeshii ay fadhiyeen ama sarkaalnimada ahayd ama xildhibaannimada ahayd ama wasiirnimada ahayd ama safiirnimada ahayd laga qaado oo mid kale lagu bedelo waa niman caan ku ah inay hadlaan oo sheekeeyaan oo wax dhaliilaan oo waaqic murugaysan ay sifeeyaan oo fashilka xaqiiqatan ay waajahayaan ay si dhaba uga warramaan halka markii ay xilalka iyo kuraasta dabaqoodhinimo ku fadhiyeen ay boqolkiiba boqol wax liddi ku ah arrintaa ka sheekayn jireenoo guulo isdabajooga iyo horumar aan la qiyaasi karin iyo cabqarinimo ay sheeganayeen iyo maxaan ku idhahdaa taageero aan dhammaan lahayn oo cid kasta ay ka haystaan een ku faani jiray oo lagu yaqaanay horta nimanka hadlayaa inta badan waa niman sifada noocaasa leh sifada labaadoo ay leeyihiin waxay tahay waa nimankii gacmahooda lagu keenay ama lagu xaqiijiyey guuldarrada maanta ay ka sheekaynayaan oo mid kasta oo maxaanku irahdaa ama wasiir soo aan jiray ama xildhibaan ama s- taliyo ciidan yani guuldaradan iyo maarata waxa uu ka waramayo xaqiiqatan dadka gacmahooda lagu keenay ama gacmahoodu ay keeneen oo natiijadaas cidda uu ku eedaynayo faraeha u saaray bay qayb ka yihiin ayagoo labadaa sifo leh haddana xaqiiqadu waxay tahay inay run sheegayaan oo arrintaa ay run ka sheegayaan ayagoo beenlowyaal ah oo been iyo kidbi iyo zuur lagu yaqaanay inay haddana qodobkaas ay run ka sheegayaan maadaama ay isleeyihiin markaan ama ay og yihiin in runtu ayaga dhankooda ay tahay oo in qoladii ka soo horjeeday ay wax ka sheegaan laga yaabo inay ku quudaraynayaan xilal iyo shilimaad iyo waxyaabo la mid ah waaqica kale ee ay ka warramayaan ee afghanistan iyo meelaha la midka maaragtay ay ka soo deliishanayaan labaatan sano buu maaragtay yuu soo maray oo taariikh labaatan sano ah baa u dambeysay meel buuna ku dhammaaday maanta la wada ogyahay oo maxaanku irahdaa agosto labada kun iyo kow iyo labaatankii caalamku uu markhaati ka wada een, ahaa waxaa u muuqata si subconsciouslyna ay u ogyihiin oo uga dharagsan yihiin una qirayaan een, cid walbana runtii ay ka warqabtaa lambaradii ay reer afghanistan iyo dabadhilifkoodii garaaceen inay ayagu siddeed iyo tobanka sano lasoo dhaafay ay garaacayeen ayagoo sidoodii ah oo aysan waxba hal nambarna ka bedelin waa badiyihii marka lambarkii ashraf khani iyo xamiid karzai ay garaaceen labaatan sano ninka labaatan sano garaaca natiijadii ay ka heleen labadaasi inuu ka helayo oo natiijo ka badan aysan uga soo baxaynin yacni waxaa u muuqata oo ay arkaan oo ay og yihiin saddex boqol iyo konton kun oo askari oo ciidamo gaar ah in markii u dambeysay ama laba kun iyo labaatan ay u tababarnayd ama ay haysatay ama loo diyaariyey dowladdii ashraf khani ee afghanistan laakiin wax sanad gudihiisa ciidamadaasu meelay ka baxeen la waayey saddex boqol iyo konton kun oo askari oo ciidamo gaara ah booliis iyo waxaa xataa aan la tirinayn iyo waxyaabaha la midka ah ayagu waxaa u muuqata markay balaayo dhigaan afartan kun oo askari inay haystaan maadiyan marka maadaama ayagu maadiyan ay wax ku qiimeeyaan caqligeed iyo garaadkeedna ay leeyihiin iyo iyo caqiidadeed yacni waxaa u muuqata meeshii saddex boqol iyo konton kun oo askari ay wax ka tari weydo oo hubaysan oo qalabaysan maxay calala uustaan soddonka kun iyo afartan kun markay ugu badato ee qabiilnimada iyo mooryaannimada iyo maxaanku irahdaa jirinimada nooc kasta isku dagaalamayo oo ku sifaysano maxay ka keeni karaan su-aashaasa horta alle jawaabna uma hayaan aan ka ahayn meeshii ciidamadaasi ku dhammaadeen bay ku dhammaanayaan yacni awooddii maraykan nimanka uu duldhigay ka badan ma duldhigi karo weligii hadduu joogo ee kuwan ma duldhigi karo sidaa darteed maxaa natiijada iyo xisaabta beddelaya aragtidii kuwaasi lahaayeen aragti ka fiican oo ka islaamsan oo ka soomaalisan oo ka wadanisan kuwaani ma leh weliba kuwaanaa boqol jeer ka fog oo ka daanyeersan oo ka qadiyad xun sidaa darteed sabab ma jirto ay wixii ay kuwaasi dhaxleen wax ka bedelan ay kuwani een, u dhaxlaan cidda kasoo horjeeda waa isla ciddii kuwa kasoo horjeeday aragtidii kasoo horjeeday nimankaasa kasoo horjeeda kuwan manhajkiibaa meesha yaalla soo waxa garatay maaha yacni mintidnimadii iyo taariikhdii iyo islaamnimadii iyo halgankii iyo shareecadoonkii iyo gumaysi iska dhicintii iyo xorayntii waddamada yacni wax walba waa sidoodii sidaa darteed haddii faktarada iyo cunsurada isla egtaani ka kooban tahay ay isku mid tahay natiijadu waa inay isku mid noqoto haddii nambaradu is yeeshaan resultigu waa inuu is yeesho wax ka bedelan ma jirto waa xaqiiqo intooda beeninaysaana ay isdiidsiinayaan berrina ay qiri doonaan inta qirtayna ay ku qasban yihiin inay qiraan dantoodana ay ka dhex arkeen marka lasoo koobo waa hagaag qaybaha dambe ee barnaamijka diiradda jimcaha ayaan ku dhownahay markaana aan siiyo abu ibraahim qodobkiisa ugu dambeeya abu ibraahim dadka soomaaliyeed maxaa la gudboon marxaladan oo kale ee kala guurka ah
akhi faadil een, anigu waxaan arkayaa ummadda soomaaliyeed maanta waxaa la gudboon gaaladaasu yay nabad ku bixin ha lagala haro hantida waddankeenna ay ka boobeen waan hubaa dahab bay wataan ceyriina batrool bay wataan lacag kaashoo dollaray wataan hub bay wataan hubka ay wataan soomaaliya lacagteedii baa lagu gaday iyagu lama imaan iyagoo qaawan oo boorsooyin watay diyaarada ka soo degeen wax alla waxay ku gadaaman yihiin diyaarado iyo taangiyo iyo hub culus iyo maxaanku hub fudud intaba waa ummadda soomaaliyeed hantideedii baa lagu gaday midka ay dhulka iyo maxaanku rahay dahabka ay qoteen oo la soo baxeen iyo kaashka ay ka dhaceen dadku ay boobahayeen afil labatanka saacna hadda waaba hantidii gaarka dadku u lahaayeen nimankaa waxaan leeyahay lagala hara hantida laakiin waxaan ka digayaa si fowda ayaan loo gelin dagaalka markay nimankaasu baxayaan xarakada shabaabulmujaahidiin ayaa wadanka saydaraynaysa iyada ha looga dambeeyo qof walba wuxuu leeyahay buu leeyahay qofkii qanimaysta taangi isagaa leh laakiin waxaa laydinka rabaa in nidaam aad garab istaagtaan oo meesha laydiin diro iyo arrintu fowdo noqonin waan hubaa in gaala baxayso shaki igagama jiro wadankuna gacanta muslimiinta uu soo gelayo inta badan haddaba way ku jirtaa laakiin meelaha ay ku jiraan xaaraamiyiintu way ka baxayaan waxaan leeyahay nimankaa ha la daba gooso laakiin si fowdo ayaan loo gelin dagaalka ummadda muslimiinta ah oo xaqudirka ah oo intaa soo dagaalamaysay oo awalba ummadda soomaaliyeed ay maxaan ku idhahda ay haddeed ayagu ay hogaanka u ahaayeen intiina kaloon awal baraaruginay ku baraaruga arrinta yaan lagaa badin qofkii hurdayow toos arrintaa ha looga dambeeya xarakatulmujaisxabaab almujaahidiin iyagana ha laga garab dagaalmo iyaga maxaan ku idhahda waxa ay idin tilmaamaan waxaad heshaadaa iskale anigu sidaasaan arkaya fadhiga in laga kaco ninkii baahnaayo waxa weeye maanta halkaas waad ka qarimaysan kartaa dharag baa kaaga soco socota biidni illaahi kariim wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waa mahadsantahay abu ibraahim maxamuud ugaas isla su-aashaas mid u dhow haddii aan ku weydiiyo maxaa horyaal ummadda soomaaliyeed iyo xarakada mujaahidiinta al-shabaab qudheeda marxaladan kala guurka ah marka lasoo koobo ummadda soomaaliyeed waaqic baa horyaalla xasan sheekhna si gaar ah iyo dadka lamidka ah iyo xisbigiisa iyo xulafadiisana waaqic baa horyaalla xasan sheekh waxaa hortaalla guuldarro si kastaba uu dagaalkani ku dhammaado haddii ay maadiyan u guulaystaan oo ciidan ahaan iyo caskariyan iyo qabsashada waddankan ay ku guulaystaan yacni waxa ay gaareen guul ma ah ma noqonayso inay guul tahay taariikhdu uma werin doonto labaatan sano kadib guul laga sheekeeya ma noqon doonto soddon sano kadib iyo afartan sano kadib iyo qarni kadib waxay noqonaysaa guuldarro cid kasta oo qayb ka ahayd la nacdalo oo caayan oo taariikhdu meel xun iyo bogog madow maxaanku idhahdaa ay ku qorto waxaa tusaale u ah oo maaragtay dadka ugu dhow kun sagaal boqol iyo labaatankii dhammaadkoodii dagaal kan la mid ahaa waddanka ka socday inta uu u dhexeeya maanta dagaalkani muuna u dhexeeyey dhanka soomaalida iyo muslimiinta iyo xaq u dirirka daraawiish baa ku magacownayd sayid maxamed cabdilla xasan baa hoggaan iyo amiir u ahaa dhanka soomaalida dabaqoodhiga oo ingiriis iyo talyaani iyo xabashi iyo maaragta faransiis askarta u ahayna muuse faarax ina igara nin buwaagta ku qoran magaciisu baa maaragtay ugu sarreeyey oo tusaale u ahaa oo maanta meesha xasan sheekh uu ugu jiro kooxdan xilligaa ugu jiray oo go'aamada ingiriiska iyo kuwa talyaaniga iyo kuwa shisheeyuhu ninka ay soo maraan oo fuliya oo ku hadla oo af soomaaliga u turjuma sida maanta xasan sheekh maxamuud go'aanada ee security councilka uu af soomaaliga ugu turjumayo ninkaasaa xilligaas ahaa haddii uu guulaysto iyo haddii laga guulaystaba mar kasta xasan sheekh maxamuud waddada uu maanta ku taagan yahay haddii uu ku baxo horta guuldarruu taagan yahay adduun iyo aakharo adduunkana intii magaciisa maqashaa way nacladi doontaa aakhirana maxaan ku idhaahdaa bush iyo richard covil iyo iyo ninkii la oran jiray churchill buu la gelayaa meeshii maaragtay ilaahay geeyey ee gaalada iyo dadka cawaantooda loogu talagalay sidaa darteed xasan sheekh maxamuud waxaan leenahay maanta waxaa ku hor yaalla laba xun un macnaha baad u dhaxaysaa inaad taariikhda iyo aakharo iyo adduunkan inta kaaga dhiman macnaha adoo guul baad gaartay isle aad ku cayanaato oo aad ku guul daraysato iyo in xaqiiqatan lagu jabiyo oo askartaada iyo maamulkaaga iyo dhaqaalahaaga iyo ciidamadaada iyo saadkaaga iyo waxoo dhanba la burburiyo oo cagta la mariyo oo diyaarad aad ku baxsato oo waddan afrikaana sida burundi iyo siralion iyo meele maxaan ku yidhahdaa inkaare ku dhacday aad ka soo hadasho oo aad qaxooti iyo wax lamid a een maaragtay ku noqoto ay magangelyo ku siiyaan oo aad ayaga biil ka sugto labadaasaad u dhaxaysaa nin odayahaa tahay haddaad caqli leedahay haddee laba arrin oo la kala doorto inaysan ahayn yacni waad aragtaa sidaa darteed wadda saddexaad waa inaad raadiso oo badbaado ah oo islaamnimo ah soomaalinimo ah oo qadiyad iyo maxaan ku dhahdaa aragti iyo afkaar dadkani berri kugu xasuusan doonaan inaad raadiso baa maaragta kula gudboon dadka soomaaliyeed waxaa la gudboon waaqica maanta ay markhaatiga ka yihiin waxa kala gudboon oo munaasabka kaga ah oo waajibka kaga ah inay ka qaataan oo uga jawaabaan oo ay ka geystaan laba arrimood bay midkood noqon kartaa tan koowaad oo waajibka ah oo loo baahan yahay oo adduun iyo akhriba lagu faa'iidaya waxaa weeye af iyo adin iyo muruq iyo maal iyo dagaal iyo dhaqaale iyo taageero nooc kastoy tahay halgankaa socda in laga geysto oo lagu taageero oo maxaan ku idhahdaa looga qayb qaato qof walba wuxuu awoodo kii dhagax dhanka maraykan u tuuri kara inuu u tuuro kii afka ka dagaalami kara inuu ka afka dagaalamo kii facebook comment kusoo qori kara inuu kusoo qoro iyo twitter iyo maxaan ku idhahdaa telegram oo uu intaas maaragtay asagoo waaqiciisa ka run sheegaya oo duruufihiisa aan ka been sheegayn intaasaan awoodaa maanta ilaaha uu dhaho kii dagaalami karaana dagaalamiyo kii dhaqaalahayaana uu dhaqaalaha bixiyo kii aragti iyo maxaan ku idhahdaa afkaar iyo mabaadi iyo taariikh dadka uga warrami karaana uu uga warramo oo ku baraarujiyo waxa maanta la gudboon ay waajibkahay horta taas qodobka koowaad waa taas haddii taa laga caajiso sababtay doontaa ku dhacdee waxaa la gudboon cadaawaha iyo shisheeyaha iyo inugumeedka iyo saliibiyiinta iyo macatablayda iyo axmaarada afku urayo inaan taageere iyo dabaqoodhi iyo wax ka hooseeya aan lala noqonin bakhtiga iyo doofaarka iyo xumaanta ay cunaan oo qashaan oo raadinayaan oo yoolka ku ah aan lala wadaaginin oo islaamnimo iyo diin iyo aakharo iyo sharaf adduun iyo dadnimo iyo xorriyad iyo wax kasta oo bini'aadanku uu ku dhaadan lahaa aan halkaa iyo sidaa lagu waayinin waa qodobka labaad ee qofka maxaanku irahdaa soomaaliga ah ee la gudboon oo haddii aad khayrkii iyo wanaaggii iyo wixii la rabay qayb ka noqon weydo ugu yaraan waa inaadan sharta een, maaragtay qayb ka noqonin berri ilaahay hadduu su'aala ku weydiiyo waxaa lagu weydiinayaa kow iyo laba waajib ku ahaa maxaad ula imaan weyday laguma weydiinayo kow adoo kow iyo laba waajiba ka tagay maxaad kow iyo labo iyo saddex een, maxaanku irahdaa dulmi iyo xaaraano iyo gaalnimo iyo riddo aad ula timid sidaa darteed waxaa loo baahan yahay dadka soomaaliyeed ee waaqican iyo maxaanku irahdaa duruufaha maanta jira oo wadankoodii ka jira iyo duulaamada ay waajahayaan waajahaya inay qaataan go-aan ka duwan go-aankii ay qaadatay soomaalidii nooleed kun sagaal boqol iyo labaatankii soomaalidii ingiriiska u hay u hiilisay oo qabyaalidda iyo reeranimada iyo reer hebel nacaybka ugu hiilisay soomaalidii xoolo jacaylka iyo geelii iyo lacagtii iyo rubiskii loo ballan qaaday ugu hiilisay soomaalidii manaasibta ugu hiilisay soomaalidii maxaanku idhaahdaa nacaybka ay nin soomaaliya oo walaalkooda oo mujaahida naceen ugu hiilisay inaan go'aankii nimankaasu ay qaateen aan sidiisa asagoo ammaanta la qaadan yacni cadaabtii ay ku galeen iyo taariikhxumadii ay ka dhaxleenna aan laga dhaxlin oo lagu gelinin yacni waxaa la gudboon ninka walaalkaa ah kolley waadna dhimanaysaa yacni inta kuwa hartayna cidi kaaga jari mayso oo nolol inta kaaga dhiman waxa weeye cidna kaa qaadan mayse inta aad nooshahayna inaad sharaf iyo ammaan iyo raaxatu nafsi ku noolaato oo wixii aad awoodayn in halgankiisa ku darsaday aad noqoto yacni markii aad dhimatana dadka maaragtay wanaagsan oo taariikhda baalka dahabka ah ka galay lagugu tiriyo oo dadka aad awoowayaasha u noqon doonto iyo abkoowayaasha ay ku xasuustaan wallaahi ilaahay baan ku dhaartay maanta een, maxaan ku idhahdaa tobankii sane ee u dambeysay markaan buug taariikhda la xiriira raadiyaba waxaan ka raadshaa maalinta iyo dhacdada iyo waxa aan akhrinayo nin magaca reerkayga wata ah oo ree hebel ah oo igu qoysu inuu ku jiray wallaahi arrintaasaan raadshaa aad baan ugu farxaa markaan ku arko aad iyo aad iyo aad baan ku farxaa inaan ku arko sababtoo ah waa awoogay taariikhda meel fiican ka galay oo si fiican iigu matelay oo waddo fiican iyo sunno fiican iiga tegay oo ii jeexay oo ay tahay inaan maxaan ku idhahdaa aan ku daydo halka kuwii dhanka kale ay tahay inaan nacdado oo aan necbaado taariikh xumada ay ka tageen iyo magaca reerka iyo maxaan ku idhahdaa dadnimadii dadkanu lahaa oo ay fadareeyeen waa inaan maaragtay ku necbaado arrinta aan kula cudoobo qof kastana saasuu noqonaya taariikhdu saasay u shaqaysaa taariikhdu saasay dadkeeda u abaalmarisaa xumaan iyo samaan wixii ay kasbadaan sidaa darteed qof walba iyo nin kasta oo maanta nool oo labaatan jir oo soddon jir oo konton jir oo lixdan jir ah ha ka fakaro caruurta uu awoowaha u yahay waxa ay uga fakeri doonto sida ay u arki doonaan ma ku nacladi doonaan mise maxaan ku idhaha kuu soo ducayn doonaan waddamada gaalada waxaad ku arkaysaa nin qabri ku dulkaadinaya waa gaal qabrigan wax xurma ah lama leh adugu haddaad maanta amisom taageerto wallaahi waxaa laga dheefayaa inay caruurtaada awoodaha u tahay qabrigaaga ku dulkaadiyaan intay gaala noqdaan oo mulxidiin noqdaan oo allaadiiniyiin noqdaan oo diinta iyo qayimka iyo af soomaaliga iyo carabiga iyo diinta iyo wax kasta oo ay maanta la yaqaano laga tirtiro bay sidii andalus waddan kale ay u noqotay soomaalidu waddan kale ay u noqonaysaa sidaa darteed bay ku dhici doontaa inay qabrigaaga caruuraad awooye u tahay ay ku dulkaadiyaan waa arrin runtii ilaahay laga magan galo waa arrin foolxun waa arrin loo baahan yahay in maaragtay wax kasta oo qofka karaankiisa uu ku bixiyo inaysan suurtagal noqonin arrintaas intaasaan kusoo koobaya wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu dhegaystayaal guud ahaana intaa ayaan kusoo gebagabeynaynaa barnaamijka diiradda jimcaha waxaan u mahad celinaynaa oo nagala qayb galay aqoon-yahanada abu ibraahim iyo maxamuud ugaas oo ku sugan dalka dibaddiisa arrimaha waddankana aad ula socda tan iyo intaan ku kulmayno barnaamijkan mid la mid ah waxaan idinku dhaafaynaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu
المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون